ismaaciilow waxay ahayd doorashadani waxay kaga aadka ila sii yaabka badnayd waxay ahayd waa doorashadii heshay coverage caalamiya in laga daboolo meelo fara badan laga soo xigto oo lagala socdo hadday tahay tiifiyada caalamka hadday tahay jaraadada caalamka hadday tahay meelaha lagu faalayo siyaasadda caalamka waxay ahayd doorasho xoog looga hadalhayay iyadoo geeska ay ka socdeen oo runtii doorashooyin murannaa sida kenya oo kale oo murankeedu runtii ilaa hadda uu taagnaa waxay ahayd markaa doorasho dadku ay indhaha u soo jeedinayaan ay ahayd dal yar oon ictiraaf lahayn oon runtii ahayn awood fara badan oo uu wax ku qabsado oo aan dowladaha caalamka ka dhex muuqan haddana mar kasta ay doorasho xor oo xalaal oo one man one void ay runtii uga dhacaysa bay ahayd dhinaca haddaynu u nimaadno muse biix cabdi xisbiga kulmiye ka sharaxnaa ayaa haatan kusoo guulaystay doorashada madaxtinimada maxay yihiin caqabadaha iyo fursadaha ugu waaweyn ee isaga horyaala wallaahi horta haddaan ku horeeyo caqabadaha horyaalla waxay tahay bulshadu runtii intii ay socotay doorashadani way ka duwnayd doorashadii hore way ka xamaasad badnayd kala qaybsanaan badan baa timi cunfi iyo runtii waxyaabo badan baa lagu ololeeyey waxyaabaha kow waxa ka ahaa madaxdhaqameedkiiyo kaalintoodii intay gabeen runtii siyaasaddii faraha lasoo galay heer waxay gaadhay markaa madaxdhaqameedkii ay ku milmeen siyaasaddii taasi waxay keentay inay lagu sii kala fogeeyo bulshada reer somalilan caqabadaha ugu weyne horyaalla waxay noqonaysaa runtii sidii laysugu soo dhoweyn lahaa dadka reer somalilan ee ku kala filaqsan ee lagu kala qaybiyey macnaha cunfiga iyo kala jiidashada axsaabta oo runtii caqabad noqon doonta fursadaha u badan ee horyaalla ee runtii ay tahay inuu wax ka qabtaa waxay noqon doontaa dadka u codeeyey iyo kuwa ku codeeyeyba siduu isugu soo jiido runtii oo u midayn lahaa uu madaxweyne mida ugu noqon lahaa madaxweynahoodii ugu noqon lahaa una tusi lahaa kalsooni fara badan runtii weliba dhinaca runtii uu ka guulaystay siduu uu siin lahaa kaalin wax ku oolah oo runtii iskaga dhex arkaan dowladooda una arkaan madaxweynahoodii oo runtii gudanaya waajibaadkiisii waxaa iyaduna fursad ah in maanta doorashadaasi hadday sidaasi noogu dhammaato oo sidii caadada inoo hayd in isugu hambalyayn jirnay laisugu hambalyayo oan jecelahay runtii rajo badanna ku qabo inay inoo furfuri doonto arrimihii dibadda in badan dibdhic ku yimi taasina ay runtii ugu noqon doonto guul dalalka jaararka oo ah sida etoobiya jabuuti soomaaliya intuba waxay xoog u danaynayeen indhahana uga hayeen doorashada ka soo hadda dalkeenna justice delayed justice denied waa cadaalad runtii dib loo dhigaa waa mid la dhinay gareeyey marka maanta waxaa suurtagala in la yidhahdo war nimankan waxaasoo horumara qabsanaya iyagoo aan dowladnimadoodii la qirsanayn malaha waxa la gaahay waqtigii wax lala qaban lahaa marka international communitiga iyo jaararku waa u diyaar fursadaasina waxaan arkaya fursad tahay inay tahay usoo bidhaamaysa isaga muuse bixi cabdi dabcan barnaamij buu soo bandhigay maxaad is leedahay waxyaabahaas ayaa dadka wixii ama nidaamkiisuu hore u shaqayni ka horumarin karaa ka bedeli karaa isaga maxaa dadku ay ku xusheen oo ay murashaxiinta kale uga doorbideen isaga shakhsiyan markaad eegtid hogaamintiisa waxaad moodaa in wax badanoo dabaci badan runtii uu jiray ay tahay dabaca in lagu soo dabaalo oo runtii sharciyadda dadkii loogu soo dabaalo waxaanay u arkayeen nin runtii go-aan adag leh hal adayg leh waxyaabo badana oo markaa dabac ku yimi wax ka qaban karaya waxyaabaha runtii ay tahay wax laga qabto waxaa ka mid ah dee shaqala-aan badan baahsan baa dalkii ka jirta dhallinyarteennii baad arkaysaa oo runtii tahriibaya inkastoo ay caalamka ka wada jirto haddana marka ay dalku uu leeyahay wax soo saar iyo shaqaa abuur waxaad moodaa in dalku ay dadku ay ku nagaanayaan dhulkoodii marka barnaamijyadiisa waxaa ugu cadcadaa in shaqa abuur badan iman doono in horumarka la ballaarin doono dhaqaalaha wax laga qaban doono dalka wax soo saar laga soo samayn doono runtii dhallinyartana lagu dabaali doono inay shaqada qaranka qabtaan waxyaabaha haddii runtii uu ka dhabeeyo waxay noqon doontaa in dadkii naruuro ay u helaan oo isbedel wanaagsan oo qiimo badan oo ay leeyihiin wallahi maanta dowlad baa dhalatay niyaddana way ku hayaan dad badani somalilan meelaha ugu weynay eegayso ee dadku siyaasadahooda mar walba ka eegaan waxaa ka mid a arrimaha dibadda dowladdan oo kale maxaas leedahay arrimaha dibadda iyo doorashadii dhacdayba uga faa'idayn karta maadaama ismaaciilow maanta caalamka iyo runtii dadka inadanayaaba ay u soo jeedaan doorashadeenaas waxaa muhiima runtii qaabkii loo abrooj garayn jiray arrimaha dibadda ay ahayd in soomaaliya oon la hadlaynaa uun ay ku koobnayd in runtii laga ballaariya lagu qabaa fursad buu haystaa in two track abroach lagu galo hawshan oo ay ahayd wadahadaladuna ay socdaan qadiyadanna runtii dee loo samaysta road map kale oo runtii lagagama dhalin karo waa fursado badan baynu haysanaa oo ka duwantan in lagu soo koobo soomaaliya un baynu la hadlaynaa iyo madaxdeeda runtii ilama qaba anugu waa hadalku ha socdo laakiin waxaad moodaa inay anti bayn iyaga u tahay had iyo jeer wada hadalka ay isku ilowsiiyaan soomaaliya somalilan baan la hadlaynaa qoloyinka soomaaliya runtii way isku ilowsiiyaan xanuunka haya ee gudahooda iyo runtii caqabadaha horyaalla waxay isku ilowsiiyaan somalilan baanu la hadlaynaa marka inaynaa noqon waxa la isku keen ilowsiiyee ay noqoto wada hadal mediators leh dhexdhexaadinimo caalamiya leh wax ka soo baxaan